أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon raayada towxiidka ayaa maalinkii labaad ka babanaysa degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada moqokori maamulka ridada hirshabeelle ayaa xaqiijiyey in askar iyo saraakiil badan looga dilay dagaalkii moqokori isagoo saadaaliyey in mujaahidiintu ay dalka la wareegi doonaan kataabi khibaariyah ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta qarax khasaare lagu gaarsiiyey maliishaadka ridada ayaa ka dhacay degmada diinsoor ee wilaayada baay maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa ku eedeeyey kooxda ridada soomaaliya inay duulaan ku soo qaaday deegaanada maamulkaasi ardayda madarasada abuubakar sadiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex-iyo tobanka muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan raayada towxiidka ayaa maalinkii labaad ka babanaysa degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan muddo saddex sanaha kadib degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan ayaa saaka waagu u baryey iyadoo ay ka dulbabanayso raayada towxiidka waxaana si buuxda gacanta ugu hayaa ciidamada mujaahidiinta meydadka saraakiishii askarta murtadiinta ee lagu xasuuqay dagaalkii shalay ayaa sidoo kale weli daadsan gudaha iyo bannaanka degmadaasi dhanka kale howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada diinsoor ee wilaayada baay ayaa lala egtay guri magaaladaasi uu ka degan yahay taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka ridada koonfur galbeed ee degmadaasi qaraxa ayaa waxaa ku gubtay gaari cabdibilo ah oo uu saarnaa qoriga dhishiikaha oo uu lahaa sargaalka la beegsaday taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ee sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada muuqokori sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed ninka gaala caabuday rabbina gooyey xariggiisa baryo wuxuu gabraartaba hadduu malaggu soo gaaro jahannamo inuu geli kitaab garanayaa sheegay sheekh cabdulcasiis abuu muscab af hayeenka ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab ah ayaa shir jaraa'id oo uu shalay qabtay ku faahfaahiyey weerarkii shalay lagu xasuuqay murtadiinta iyo la wareegiddii mujaahidiinta ee degmada moqokori waxa uu ka hadlay sheekh cabdicasiis dagaalkii shalay ka dhacay degmada moqokori iyo khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray weerarkaasi isagoo sheegay in ay saraakiil ku baktiyeen saakay subaxnimadii hore ayay ciidamada mujaahidiintu ka dhaqaaqeen goobihii ay ku sugnaayeen ee duleedka degmada moqokori oo ku taalla bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan degmadaas iyo nawaaxigoodu waxay ka mid ahaayeen deegaanadii ay cadowga sannadihii lasoo dhaafay ka wadeen dagaalka ashaadoladirirnimada ah ee ay doonayeen inay ku tirtiraan ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamada mujaahidiintu waxay weerarka cagmarinta ah ku daahfureen camaliyo istishaadiye ah oo uu fuliyey mujaahid ka tirsan guutada istishaadiyiinta waxayna camaliyadu beegsatay taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiyiintu ku lahaayeen afaafka hore ee moqokori halkaas oo lagu laayay madaxyaweyntii hoggaanka u ahaa maleeshiyaadka murtadiinta dagaal culus kadib mujaahidiintu waxay allaah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyada cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimihii murtadiinta iyo guud ahaan degmada muqokori ciidamada cadowga ashaadolla dirirka ahaa waxay u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah oo xiga dhanka degmada maxaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale khasaaraha cadowgu intaa waa uu ka badan karaa iyadoo ilaa saacaddan oon hadda hadlayno meydad hor leh laga helayo dhulka baadiyaha ah ee ay murtadiintu u firxadeen cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashaadala dirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiintu waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka moqokori farajiga dirayskale kuwii diiradda u qaaday iyaguba dariiqada aliyo diinta caasiya ee waxay noo duuleedsheenba waa dooroweynaha ee dulmigaan bannaanayn kuwii doofil ugu hiishay haddaan daayo waa aniga oo daawadii fura ee danabkii rasaaseed miyaan dilin kaga yeelay intaasi kadib sheekh abuu muscab ayaa fariin bakht oo badkeen aha u diray maleeshiyaadka riddada ee weli ku sugan sufuufta riddada isagoona ugu baaqay inay hubka dhigaan allahan u toobadkeenaanna maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee cadowga xaabada ka dhigtay intoodii carartay ee ka badbaaday rasaasta mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena safka ibliiska ka soo baxa dadkiinna iyo diintiinna aad khiyaanteen dib ugu soo laabta gaaladii idiin ballanqaaday inay diyaarado idinku ilaalin doonto mujaahidiintu aysan idin soo gaari doonin waad aragteen inay been idiin sheegeen halaaggana idinku fiirsadeen qof kasta oo maleeshiyaadkaas ka mida toobo ayaan ugu baaqaynaa waxaan leenahay hubka dhiga wilaayada la soo xiriira noqobada la soo xiriira warkiinna halkaas ka caddaysta lama arki karo qof hubaysan oo deegaanadaas dagaalladu ka socdaan ku sugan qofkii isagoo hubaysan la arko mujaahidiintu tallaabo ayay ka qaadi doonaan howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala jihaadkuna wuu socon doonaa xataa laa takuuna fitna wa yakuuna diinu kulluhu lilaah hadalka afyaheenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta ay maalinnimadii shalay dagaal kula wareegeen degmada muqqori ee dhacdabariga wilaayada hiiraana halkaasoo si ba'an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee u adeega gaalada saliibiga ah mahadsanid marwan maamulka riddada hirshabeelle ayaa xaqiijiyeen askari iyo saraakiil badan looga dilay dagaalkii moqokori isagoo saadaaliyey in mujaahidiintu ay dalka la wareegi doonaan walaalkeen abuushayba ayaa faahfaahinta warka inoo haya
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ashaaladirirka hirshabeelle ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaadkooda lagala wareegay degmada moqokori ee wilaayada hiiraan isagoona qiray in saraakiil sarsare looga laayay goobta cabdi daahir guure oo ku magaca dheer karoore oo ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka riddada hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkii ka dhacay degmada moqokori uu ahaa mid gaadmo ah oo lagu laayay askari saraakiil wasiirkan murtadka ah ayaa ku cadaacalay in taageeradii ay ka helayeen kooxda riddada soomaaliya ay gaabis ahayd taasina ay keentay in maleeshiyaadkooda laga adkaado maamulka ashaaladirirka hirshabeelle ayaa soo hadal qaaday halista ay wajahayaan maleeshiyaadkooda ku sugan degmooyinka kale ee gobolka hiiraan isagoona dagaalkii moqokori ku tilmaamay mid fariin aan wanaagsanayn u diraya murtadiinta kale dagaalkaas dagaal hadda bilowday maahan waa dagaalkii in muddo saddex sanaba ay ku jireen nasiib darro maalin walba culeyskiisa uu leeyahay marka caqabado badanaa iska jiro oo adiga taageerada iyo deegaanada diriska iyo dadka soomaaliyeed dagaalka kuma wada jiraan khasaarana wuu jira haddii dagaal dhaco waa dhacaysaa marka iyagu mar walba gaadmada iyo qaraxda way sameeyaan soomaaliduna waxay tiraa bowda rageed midba maalin qaawan laakiin maanta waa maalin ay khayaano sameeyeen oo gaadmo ay sameeyeen dadkas dad muhiimuna way ku baxeen oo shaksiyaad ah moqokori saa ka warqabtaba dee deegaanadii lamidka oo dhan waa la haystay aadayabaalaa la haystay cilaal axmedaa la haystay meelaan uga baxno dagaalka ma haysano space ma haysano aan uga baxno waxaan ku qasbannahay de waxa ka dhinaa kara maan garan karnaa de dowladdu sidii hadda dagaalka filiskii hore oo ku socday ee berigii hore dagaalka lagu bilaabay oo mataban looga soo bilaabay oo lagu xoreeyey hirshabeelle oo dhan hadda uma socdo argaxiso ayaa qabsanayso koonfurtana waxaa ka tali doona al-shabaab mana dhici doonto dowladnimo soomaaliyad oo shaqaysa haddii annana la qabsado cabdi daahir guure karoore wuxuu saadaaliyey in mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegi doonaan gobollada dhaca koonfurta soomaaliya ayna suurtagal tahay inay ridaan oo ay jilbaha dhulka ugu dhuftaan kooxda riddada ee ciidamada shisheeye muqdisho ku ilaalinayaan mahadsanid abuushayba kataa'ib ikhbaariyah ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta abuuxasaan ayaa warbixinta warka inoo haya
filimkan oo soconaya in ka badan shan daqiiqo waxaa lagu soo bandhigayaa dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka burjeed ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay xilli saqdhexe ah ayuu dagaal ka bilowday oo mugdi ah haddii indhaha faraha lagaa geliyana aadan waxba arkeen waxa keliya wax lagu arkaya waa rasaasta qoriga ka dhacayso qeybaha hore ee filimka waxauu ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiintaoo si toosa u bilaabaya weerarka kuna bilaabaya qoryaha garbaha laga tuura iyo rasaas sida darandoorigii oo kale ugu hoobanaysa difaacyadii cadowga waxaa filimka lagu arkayaa teendhooyinkii iyo saldhigyadii ay murtadiintu degganaayeen oo mujaahidiintu ay la wareegeen raayada towxiidkana laga taagay waxaa la arkayaa meydadka murtadiinta oo daadsan goobta dagaalka iyo ciidamada mujaahidiinta oo madaxa ka jaraya maleeshiyaadka riddada dhegtii wax maqlaysa ayaa waana qaadato murtadiinta ayaa mar kale loogu baaqay inay ka toobad keenaan gaalnimada ay ku jiraan waa kan mid ka mid a saraakiisha mujaahidiinta oo la hadlaya maleeshiyaadka murtadiinta ah ee goobta ka badbaaday murtadiinta waxaa u baaqaynaa inay soo dhiibaan ilaah subxana watacaala toobad keenaan oo alla subxana watacaala ku xirnaadaan waxaan leenahay maalin kasta furmoosana lagu baabi'iyaa soo waan tooba taasa toobad keentaan waxaad tiin walaalaheen haddaad toob toobad keena wadin soo walba saa diin dambe doos insha allahu tacaala biidni illaahi baari
inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa saldhigyadii iyo difaacyadii murtadiinta oo dab la qabadsiiyey holaca iyo uuradana cirka ay isku shareereen qeybaha dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya maxbuus murtad ah oo nolosha lagu qabtay kaasoo isaga oo kursi ku fadhiya kasoo muuqanaya qanimadii ciidamada mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen magaciida xuseen xasan isaaqa la dhahaa ciidamadu waxaa ahayd daraawiishta koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka oo isheeg difaacaddii sagaalada ahaay dagaalnahan iqaadi oo deegaanka oo burjay dheerow yadhaw obdi miila anoo artikoob ciidamadan oo ishaa magaashii tan oo military yaalah ku bilaawi awbi yaalah ku bilaawi midaas ku baada tiidaan lukooy tiidaan hoob lukooy ciidankii ani eeli jari yoo dhan dhammaanti oo dhan halxabo oo warridi milahayna hoobo harada tiidaanib lukooy rooreen wal oo dareemanaan lahay iyo walaasi dhamin lahay ni horaad si tartiibe jow degan ayaa anjiifanay hataa laasan galay galbaan maqjarne dhiniu oo baalon ciidamada kaleeta yaa laha ku bilaabay madiyo laha ku bilaabayo dhiniu ije lahanbahay dhinihi kigana lahanbahay hooba habadabalaamolaa la surmiyo la arigreed oo dale shalgalena shal rooreen reed anina dhinihu lahan roore
dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka burjeed ee duleedka magaalada baydhabo ayaa qayb ka ah dagaalada ciidamada mujaahidiinta ay ku xasuuqayaan maleeshiyaadka murtadiinta waxaana dagaalkaasi lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsanaa murtadiinta mahadsanid abuu xasaan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay duulaan ku soo qaaday deegaanada maamulkaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa faahfaahinta warka inoo haya murtay siciidani madaxa maamulka riddada puntland ayaa ka hadlay xiisa dagaal oo maalmahan ka taagan deegaano ka tirsan gobolada sanaag iyo heyland oo uu ka taliyay maamulkiisii ayaa arrimahaasi si faahfaahsan ooga hadlay siciidan ayaa ku eedeeyey koox hardada xasan guurguurta inay doonayso in qalqal amni ay ka abuurta deegaanadaasi iyadana qorsheynaysa in ciidamo ay kasoo daabusho muqdisho ay geyso gobolada sanaag iyo heelan madaxa maamulka radada puntland ayaa dhinaca kale ku eedeeyey maamulka radada s l c khaatum ah inay faragelin ku hayaan maamulka puntland isagona hanjabad u diray maamulkaasi s l c khaatumo mar baa la ilduufteen oon iga aamusnay gobolka sanaag waxaa ka dhacay doorashadii puntland dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay sanaag iyo hayland waa laga codeeyey dadka reer puntland ee sanaag iyo hayland deggan hadday dhaqan tahay hadday aqoon-yahan tahay hadday waxgara tahay taladooda puntland bay taallaa taladooda iyagaa xor u ah waxay goosteen maamulka ay wax ka dhisteen inay ilaaliyaan haddaa idinku goosateen inaad maamul gaara noqotaan farriintayda waxa weeye halkaa ku ekaada haddaa halkaa ka xadgudubtaan waxaydan aan annaganna mudnayn idinkana aad mutaysan ayay arrintu isu beddelaysaa waxaan rajaynayaa inaad maamulkiinna ku ekaataan faragelinta aad ku haysaan gobolka sanaag iyo haylaan aad joojisaan madaxda dowladda federaalka ah waxaan ka xumahay waxa ay ka shaqaynayso haddii dad mas-uuliyiin ah oo gobolladan ka soo jeeda ay jiraan meesha ay joogaan ha ka shaqeeyaan puntland waxay leedahay mas-uuliyiinteeda waxay leedahay madaxdeeda la doortay waxay ku filan yihiin dadkooda iyo degaankooda dhinaca kale deni ayaa soo hadal qaaday weerarada shalay mujaahidiinta ee kula wareegeen degmada moqokore ee wilaayadda hiiraan oo uu ku sheegay in dowladda hardada xasaan guurguurta nasiib darro ku tahay in iyada moqokore lala wareegay ciidamo usoo dirto puntland oo nabad ah sida hadalka uu dhigay waxaa yaab leh iyadoo maanta maalintii maanta ahayd degaanka moqokori ay al-shabaab qabsadeen ciidamadii dowladda iyo ciidamadii degaanka dayac dartiis u farxanayaan in la leeyahay dowladda federaalka ah hub iyo ciidan u soo diraysa puntland waxaa lagaga aamusay oo runtii lagu dacweyn dowladda federaalka gaboodfalkii ay ka geysatay jubbaland iyo degaanka raskamboni iyadoo dagaal furinta ka furan yahay ayay waxay u daadguraysay ciidamo waxay samaysay sharaf dil waxa ay kaliftay in ciidamadii soomaaliya ugu dambeyntii ardayda madarasada abuubakaru sadiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool warbixinta warka waxaa mar kale inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan can abi hurayrata radi allaahu can qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam inna fi ljannati mi'ata daraja acadda allaahu lilmujaahidiina fii sabiili illaah maa bayna darajatayni kamaa bayna asamaa'i waalard rawaahu lbukhaariy iskuulka abubakar sidiiq waxa uu ka mid yahay iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dhigta arday da'yar oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo marka la fiiriyo da'dooda iyo aqoonta ay xambaareen ay tahay kaaf iyo kala dheeri waxaan leenahay maasha allah dhowaan ardaydu waxay sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen qaar ka mida aqoontii iskuulka ay ka barteen kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday gudaha iskuulka abubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar munaasabadda waxaa goobjoog ahaa culummo waalidiin waxgarad ganacsato iyo marti sharaf kale kuwaasoo si weyn u dhuuxayay midhaha ay gurteen carruurta ay dhaleen iyo aqoonta la baray taas oo farxad gelisay ujeedka bandhigga waxa uu ahaa in la muujiyo waxbarashada ardayda iyo heerkooda aqooneed siday ii sheegeen qaar ka mida macallimiinta iskuulka haddaba waa kan qayb ka mida bandhiggii ardaydu ay sameeyeen التوحيد الربوبية وإفراد الله تعالى بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة فنؤمن بأنه رب العالمين وخالق كل شيء ومالكه المتصرف فيه ومن أفعال الله سبحانه وتعالى تدبير الأمور وإنزال الغيث ونحو ذلك وهذا التوحيد قد أقر به الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون بحمد ربي أبدأ المنيرا ثم الصلاة والسلام سيرا على نبينا اسمه محمد أبو عبد الله منه مفرد وجد شيبات عبد المطلب من نسل عدنان وأصل العرب وأمه بنت لوهب آمنة أجداد بين قريش كينا مولده في البلد الأمين أعمى قدم الفيل للتبين في يوم اثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عوجي مسترضعا أتام مع حليمة في ثاني عشره حسابا عوجي فأولا راع مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل رجا حب وتوحيد ومن خاف نجا وقر نبيه وعظم سنته قدم على كل الورى محبته وبر والديك ولتطعهما تفز وصل أيا بني الرحما بجل كبيرا وارحم الصغيرا وساعد الضعيف والفقيرا وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفطنا حليما waxbarashada waa furaha nolosha waxay wilaayada islaamiga ee bakool xoogga saaraysaa waxbarashada ardayda da-da yar kuwaasoo loo furay macaahid maraakiis iskuulaad iyo goobo kale oo waxbarasho say u noqdaan kuwo anfaco naftooda iyo nafta muslimiinta intaba aad buu mahadsan yahay abuuxasaan ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay guniyo gabagaba iyu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh